ka hor dhallaanku intaynun hadal sidoo kale waxay noo sheegaan wax badan oo ku saabsan waxa ay yaqaanaan iyagoo adeegsanaya ku dayasho ku dayasho waa awoodda ku barashada habdhaqanka iyadoo loo fiirsanayo ficillada dadka kale waa geem bulsho oo carruurta ay jecel yihiin inay ciyaaraan sidoo kale waa qaab muhiim ah oo dhallaanku ku barto wax ku saabsan wax kasta ee ka soo bilow sida toyga u shaqeeyo ilaa caadooyinka bulshada sida qaabka loo dhaqmo laybareeriga carruur waxay si fiican ugu bartaan ku dayasho wixii ka dambeeya dhalannimada sawirrada saddex jir ayaa daawada marka hooyadii iska yeel yeelayso inay goosanayso qayb ka mid ah biitsaha ciyaar ciyaarta ilmuhu markaasu wuxuu ku dayanayaa ficilkaas iyadooda la adeegsanaya ku dayasho carruurtu waxay ku xidhmaan saaxiibbadooda bulshada waxay bartaan in dadka kale iyagoo kale yihiin ku dayashadu waxay qayb muhiim ah macaamilada xilli hore sababtoo ah waxay u saamaxdaa carruurta inay la abaabulaan ficillada qof kale carruurta yaryar waxay aad ugu dhow yihiin inay ku daydaan qaangaarka dareen ahaan jooga tan waxay ku gudbin karaan indhoka eegis muuqaal weji oo soo dhowayn leh iyo ka jawaabis ficillada ilmaha